العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله walaalayaal muxaadarada labaad iyo maalintii ugu dambeysay muxaadarada maanta oo uu diyaar u yahay sheikhuna alfaadil sheekh maxamed cabdi umal waxay ku saabsan tahay axkaamta ama xukunka heesaha arrinkaasoo dad badan ay u baahan yihiin in laga jahay bixiyo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka tiri iyo dad badan oo u baahan inay ka tooba keenaan jidka ay u mari lahaayeen waxaad la socotaan in magaaladeennan ay dhib badan ku hayaan kooxaha fanaaniinta ama heesaha macnaha heesooyinka ka shaqeeya oo xoolo fara badan lagu bixiyo xilliyo fara badan lagu soo jeedo inta badanna ay bilowdaan waktiga ay shayaadiinka shaqaystaan oo tobanka habeennimo iyo wixii ka dambeeyay kow iyo tobanka habeenkii dana loo soo jeedo in la caweeyo oo hees la tumo bal diinteenna wanaagsan iyo sharciga ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka qabo arrinkaasi aan dhagaysanno waxaan rajaynayaa dad badan oo walaalo halkan fadhiyo dhallinyaro leh gabdho leh hooyooyin leh in ay ka dhargaan ilaahay subxaanahu watacaala hanaga yeelo kuwii maqla hadalka wanaagsan kuna dhaqma kuna sifooba ilaahay subxaanahu watacaala kan uu ku sifeeyey dadka muuminiinta ah oo wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin haddana waxaan u daaynayaa muxaadaradii iyo tafaasiisheeda sheikhuna alfaadil sheekh moxamed cabdiumad
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى waxyaalaha uu ina siiyey inoogu nicmeeyey waxaa ka mid ah xubnaha jidhka xubnahana waxaa ka mid ah xubinka aan u isticmaalno maqalka xubnahaas oo uu maqalku ka mid yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo siiyey in aynu u isticmaalno wixii ilaahay raalli ka yahay subxaana wa tacaala wixii ilaahay subxaana wa tacaala inoo baneeyey mubaaxaadka ah wixii ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala ee alle inoo dhoweynaya inaynu ka ilaalinno allihii xubinkan ku siiyey subxaana wa tacaala wixii ka cadhaysiinaya alle qur-aanka subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay waxa uu yidhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka soo saaray uurka hooyadiin idinkoon waxba garanaynin kadibna allah wuxuu idin yeelay oo idin siiyey maqalka aragga qalbiyada maxaa laydiin siiyey lacallakum tashkuruuna si aada u shukridaan inaad shukridaan shukrigu muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa xubnahaas allihii ku siiyey subxaana wa tacaala horta inaad u ictiraafto oo aad tidhaahdo abuu-u laka binicmatika calaya ilaa waxaan qiray oon ogolahay inay tahay xubnahaasi nicmo aada isiisay marka labaad inay qalbigaaga ku weyn tahay xubnahaas ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala adiga cid aan ahaynna oo badan oo khalqiga ka midana laga qadiyey marka saddexaad inaad carabka ka shukrido oo tidhaahdo alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh allihii xubnahayga iyo lixdeeda lixaad ii dhammaystiray xubnahan qaaligaana i siiyey waa inaad u mahad celiso oo afka uga mahad celiso marka afraad xubnahan waa inaad u isticmaasho wax ilaahay raalli ka yahay subxaana wa tacaala ood ka ilaaliso wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya maxaa yeelay waa gardaro waana khalad waana dulmi wey alla subxaana wa tacaala intuu xubnahan ina siiyo inaynu isaga ku caasino oo isagii ina siiyey inaynu u isticmaalno xubnihii inaynu kaga cadhaysiino alla subxaana wa tacaala marka wuxuu leeya waxaa laydiin siiyey lacallakum tashkuruuna inaad shukridaan daraaddeed inaad shukridaan baa laydiin siiyey xubnaha marka waxaa ka mid a xubinka maqalka oo runtii muhim ah maqalka waxaa la doonayaa dhegtaadu waxay maqlayso waxaad dhegaysanayso inuu noqdo wax diintaada wax taraya aakhiradaada wax ku biirinaya adduunyadaada wax taraya laakiin wax aakhiradaadii gubaya ilaahay kaa fogeynaya sabab kuugu noqon kara inaad khasaarto inaadan u isticmaalin maqalka oo aadan maqlin dhagaysanin aad ka fogayso dhegtaada maxaa yeelay dhegtu waxay ka mid tahay xubnaha khaladka ay galaan ilaahay agtiisa ay ka qoran tahay subxaana wa tacaala waxyaalaha marka aan loo ogolayn in la dhagaysto waxaa ka mid a shareecadeennu ay meel cad saartay heesaha ka mida waxaa ka mida muusiga yaa ka mid ah muusiga ayaa ka mid ah waxaa ka mida wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacala uusan raalli ka ahayn waxaa ka mida dadka xantooda inaad dhegaysato waxaa ka mida inaad dad haasaawaya oo aan ogolayn qalbigay wax u gudbiyaan wixii dareen ay qaataan markaaba waa leeb ku dhacaya wey qalbigu ku dhacaya haddii marka wax xun uu yahay waxay ishuu gudbinayso ama dhegtu waxay gudbinayso qalbigii ayaa saamayn ayay saamayn ku yeelanaysaa qalbigiibaa wasakhoobaya qalbigu hadduu wasakhoobana waa meesha xubinka bini aadamka xubnihiisa kale oo dhan xarunta u ah hadduu isagu wasakhoobo ruuxii waa wasakhoobay hadduu qalbigu hagaagsan yahayna ruuxii waa hagaagsan yahay waxaana ku tusaya xadiidkii nabigeena sal ly waslam xadiidkii nucmaan ibni bashiir ee uu nebigu yuhi sal ly waslam alaa waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu buu nabig sal ly slm bini aadamka laabtiisa waxaa ku jira cad yaroo hilib ah cadkaa yarka hilibka hadduu hagaago xubnihii kalena waa hagaagayaan noloshii ruuxna waa hagaagaysa cadkaa yarkaa hadduu hallaabo fasaadana xubnihiina waa fasaadayaan noloshii ruuxna waa fasaadaysa cadkaa yarkaa nebigu wuxuu uhi sal ly wasalam waa qalbiga buu rasulku uhi sal ly wasalam qalbiga yaa wax u gudbiya dhegtaa u gudbisa ishaa u gudbisa taabashadaa u gudbisa qalbiga waxa wax u gudbiyay waa xubnahan duleela ee jidhku uu wax ka qaato wey sidaas daraaddeed xubnaha haddaan la ilaalinin qalbigii waa hallaabayaa waana wasakhoobayaa hadduu qalbigu wasakhoobana noloshu waa hallaabaysaa waa fasaadaysaa allah subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ku tilmaamay marka waxyaalaha qalabkan lagu ciyaaro iyo heesaha in aynan bannaanayn qur-aanku alla ku sheegay subxana wa tacaala nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistiisuu ku sheegay culimmadii selafkuna ridwaanullaahi calayhim iyaguna aqwaashooday ku caddeeyeen shareecada iyo diinta islaamku meeshay ka taagan tahay heesaha dhegaysigooda aayadda qur-aanka ka mid ee loo deliishado arrinta iyadaa waxa weeye aayadda rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid liyudila can sabiili اllahi bigayri cilm wayatakidaha huzuwa ulaa'ika lahum cadaabun muhiin dadka waxaa ka mida buu alla yidhi subxaana wa tacaala qaar gadanaya oo iibsanaya lahwa alxadiid sheeko mideeda lagu daaho sheeko mideeda laysku mashquuliyo wakhtiga laysku dhaafiyo maaweelo ah waxaa kuwa iibsanaya ayaa ka mida buu alla yidhi subxaana wa tacaala muxuu u iibsanayaa iibsiga waxaa laga wadaa bimacnaa wuu dooranaya wuu bedel qaadanayaayo wixii kaluu dhaafsanayaa iyaduu dooranaya muxuu saa u yeelayaa liyudilla can sabiili illaah waxaa ka dhalanaysa markuu sidaa u qaato jidka ilaahay inuu ka lumo dadkana ka lumiyo liyudilla can sabiili illaahi laamulcaaqiba la yidhahdaa bay yidhahdaan culimmadu bimacnaa waxaa ka dhalanaysa oo ka imaanaysa markaad qalabka lagu daaho oo lagu mashquulo heesaha iyo muusiga iyo waxyaalahan uu ruuxu iibsado ama uu qaato natiijada ka imaanaysa waxa weyaan liyudilla can sabiili illaah inuu jidka ilaahay ka lumiyo dadka wuxuuna ka luminayaa markuu isagu ka lunsan yahay waxaa kaloo rabbi daba dhigay subxaana wa tacaala bikayri cilmin garasho la-aan aqooni ma jirto garashana ma jirto haddii uu garanayo waxan uu qaatay iyo heesahan iyo muusigan iyo waxani dhibka ku jira hadduu garashadeeda leeyahay maba uusan sameeyeenba laakiin waxaa ka qarsoon madaarada yacni dararka iyo dhibka ku jira ee ruuxa diintiisa ay u geysanayaan qalbigiisa u geysanayaan cibaadadiisa u geysanayaan aakharadiisa u geysanayaan hawo iyo balwad unbaa ruuxa wada laakiin bikayri cilmin aqoon la-aan wey dembi walbana marka la gelayo ruuxa aqoontiibaa ka maqano in dembigan iyo caaqibada iyo xumaanta ka dhalanaysa hadduu markaa ku baraarugsan yahay dembiga geli maayo laakiin qalbigiisa waxaa laga saaraya baraarugsanaantaas baa qalbigiisa laga saaraya markaasuu dembiga gelaya saas daraaddeed buu nabigu wuxu uhi sal ly waslam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min ka zinada gelaya markuu zinaysanayo iimaankii waa laga qaaday midka waxadaya markuu waxadayo iimaankii waa laga qaaday midka wax boobaya markuu wax boobayo iimaankii waa laga qaaday wabittaali midkana garashadii iyo iimaankiiba waa ka maqan yahay markuu macaasida noocaasoo kalea dabaalanaya waxaa laga qarinayaa dhibka ka dhalan kara iyo cidhibxumada ka imaan karta macsiyadan iyo khaladkan baa laga qarinaya rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala jees jees buu ka dhiganayaa waana dadka ilaahay ugu talagalay cadaab ihaaneeya oo duleeya dadka alla ugu talagalay subxana wa tacaala wayatakhidaha huswan lahwlxadiidka waxyaalahaas lagu daaho buu jeesjees iyo ciyaar ciyaar ka dhiganaya wuxuu ku ciyaaro ayuu ka dhiganayaa cadaab ihaaneeyo oo duleeya ayay dadkaasi leeyihiin ayuu alla yidhi subxaana wa tacaala ayaddu marka lahwalxadiid dad iibsan doonoo qaadan doono bay sheegtay lahwalxadiidkaasi maxaa la yidhaahdaa haddaan doonayna inaan fasirno qur-aanka waxaan raadinaynaa qur-aan kaloo fasiraya ila ilaahay hadalkiisu isagaas cadaynaya haddaan weyno qur-aan fasiraya waxaan raadinaynaa axaadiistii nebiga fasirka qur-aankaan ka raadinaynaa lianna qur-aanka nebi maxamed baa fasiray salawatu rabbi waslamu aleh oo caddeeyey haddaan ka weyno waxaan u noqonaynaa culimmadii saxaabada iyo salafku maxay ku fasireen leanna iyagaa ogaa nebi maxamed markuu waxyigu ku degayey qur-aanku markuu soo degayey nebi maxamed bay la noolaayeen ardadiisii bay ahaayeen tafsiirka qur-aanka iyagaa looga dambeeyaa maxay ku fasireen marka waxay ku fasireen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyo salafkuba wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid lahwa alxadiidka waxay ku fasireen heesahay ku fasireen waxayna ka sugan tahay saxaabo fara badan waxaa ka mid a maalan turjumaan اlqur'aan baxr اlumma cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu ninkuu nebigu ugu duceeyey sal lay wasalam ee uu yidhi ilaahayow kitaabkaaga fahansii fasirkiisana ilaahow bar waa cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu aayadda wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi nazalat fi lghinaa'i wa ashbaahihi buu yidhi aayaddani waxay ku soo degtay heesaha iyo wixii la mid ah heesaha iyo wixii shabaha oo u eg ayay aayaddu ku soo degtay buuhi cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu waxaa soo saaray aharka cabdullahi bn cabaas alimaamu lbukhaari fi ladab almufrad ibni abi shayba iyo ibni jariir tabari intuba way wariyeen waana ahar saxiixa wey oo cabdullahi bn cabaas ka sugan inuu yidhi aayaddu waxay ku soo degtay heesaha waxay ka hadlaysa waa heesaha waxaa kaleeto iyadana ay ka sugan yahay cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu isagana ninkii uu nebigu yidhi sal ly wasalam ninkii doonaya qur-aanka inuu u akhriyo sidii uu u soo degay isaga oo qoyan sidii usoo degay inuu qur-aanka u akhriyo ninkii doonaya qiraa'ada ha qaato ibnu ummi cabdin cabdullahi bn mascuud qiraa'adiisa ha akhriya buu nebigu yhi salawatu rabbi waslamu caleyh nin faqiih ah oo saxaabada kibaartooda ka mid a oo aqoontiiyo cilmiga aada looga dambeeya ayuu ahaa cabdullaahi bni mascuud isagana aayadda markuu fasiraya wuxuu yidhi huwa alghinaa waaladii laa ilaaha ilaa huwa buuri waxaan ku dhaartay allaha mid la caabudo uusan jirin oo xaq lagu caabudo isaga mooyaane allahaasaan ku dhaartay aayaddu waxay ka hadlaysaa waa heesaha buuri saddex goor buu ku celiyey ilaahay baan ku dhaartay aayaddu waxay ka hadlaysa lahwal xadiidka ay leedahay waa heesaha buu cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu ku fasiray aarka cabdullahi bn mascuudna waxaa soo saaray ibn abi shayba ibnu jariir bayhaqi fi shucab iyo keyrkood isaguna waa ahar sanadkiisuu saxiix yahay xaakim iyo dahabi iyo ibnulqayim dhammaantood way saxiixinaya waxay leeyihin waa ahar sugan bay leeyihin waxaa kaloo uu ka sugan yahay in oo aayadda ku fasiray heesaha waxay ka sugan tahay cikrima mawla bni cabaas waa taabiciintii ardadii saxaabada mujaahid ibnu jabrin oo isaguna min kibaari lmufasiriin ka mida oo ardadii cabdullahi bni cabaas oo isagana taabici ah rag badan bay ka sugantaho salafkii ka mid a inay aayadda ku fasireen wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid waxaa laga wadaa heesaha laga wadaa sidaas daraaddeed baa alimaamu alwaaxidi calayhi raxmatullaah wuxuu yidhi akharu lmufasiriin calaa ana almuraada biqowlihi tacaala lahwa alxadiid alghinaa culimmada tafsiirka badankood waxay qabaan aayadda qur-aanka waxay ka hadlaysa inay heesaha yihiin ayib su-aashay isweydiintana waxay tahay marka hadday tafsiirkii salafka iyo saxaabada iyo ardadoodii sidaa uu yahay ma tafsiirkoodaan qaadanaynaa mise wadaad maanta jooga tafsiirkiisaan qaadanayna waxa weyaan tafsiirkii saxaabadaan qaadanaynaa ridwaanullaahi calayhim wadaad ka dambeeyey tafsiirkiisa iyo tafsiirkii saxaabadu hadduu iska hor yimaado tafsiirka saxaabadaan qaadanayna maxaa yeele iyagaa ilaahay taskiyeeyey subxaana wa tacaala ragga ilaahay fahamkooda taskiyeeyey oo macnaha manhajkooda taskiyey oo alla uu ammaanay subxaana wa tacala asxaabu rasuulilahi bay ahayd bal haddii sidoodoo kale aada wax u rumaysaan sidii saxaabadoo kaleeto iimaankiinu waa saxsan yahay sidii saxaabada si ka gedisan haddaad wax u qaadataanna waad khaldan tihiin qur-aankaa sidaa tilmaamay fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq baa la yidhi subxana wa tacala sida aada wax u rumayseen hadday u rumeeyaan way hanuuneen haddiise ay sidaas si ka gedisan wax u qaataan fa innamaa hum fii shiqaaqin dhinac mar bay ku sugan yihin dhinac bay mareenoo markaasi way idin khilaafeenoo waa khaldameen bu alla yidhi subxana wa tacala asxaabu rasuulilah sal ly waslam waa nimankuu alla qur-aanka aada ugu ammaanay tafsiirkoodii markaa sidaas ah wabittaali qur-aanka ayaa sheegaya heesuhu inay xaaraam yihiin heesuhu inay xaaraam yihiin qur-aanka ayaa cabiray oo cadeeyey axaadiista nabiga sal lay waslam markaynu u nimaadno axaadiista nabiga sal lay waslam sidii qur-aanku sheegay unba iyaduna sheegtay dhowr xadiis baynu soo qaadanaynaa xadiidka koobaad waa xadiidka uu soo saaray alimaamu albukhaari fii saxiixihi mucalliqan bisiiqati اljasmi a'imo fara badanna ay sanadkiisa xidhiidhiyeen abu caamir abu malik alashcari saxaabigaasaa laga warinaya wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam layakuunana min ummatii aqwaamu yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif walayanzilanna aqwaamun ilaa janbi calam yaruuxu calayhim bisaarixatin lahum ya'tiihim lixaajatin fayaquuluuna irjic ilayna qadan fayubayituhum allah wayadacu alcalam wayamsaku aakhariina qiradatan wakhanaasiira ilaa ywmi alqiyaamati buu nebi uri sal lay waslam ummadayda waxaa ka mid noqon doona oo aakhiru zamaanka imaan doona dad xalaashanaya alxira walxariir alxira waxaa laga wada bimacnaa xubinka taranka wey furuujta zinadii bay xalaashanayaan dad zinada xalaashada ayaa imaan doona waxaa kalooy xalaashan doonaan xariirta oo xariirta dee ragga looma ogola dharka xariirta ah dumarka basaa loo ogolyahay xariirta dad xalaalaysan doonana way imaan doonaan waxaa kaloo imaan doona dad xalaalaysan doona almacaazifa macaasiftana waxaa la yidhaahdaa sida culimmada luqada iyo tafsiirkuba isla ogol yihiin almacaazib waxaa la yidhahdaa aalaatu llahwi waalmalaahi qalabka la tumo lagu ciyaaro hadduu muusig yahay haddii heese loo isticmaalo taasaa macaasibta la yidhaahda heesaha iyo qalabka heesaha loo isticmaalo dad bannaysan doonaa imaan doona buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh kuwa bannaysan doona oo dhihi doona way noo bannaan tahay baa imaan doona buu rasulku yidhi sal ly waslam waxaa kaloo uu nabigu sheegay sal ly waslam dad baa waxay degi doonaan buur garabkeed buur dhinaceeday degi doonaan midkii xoolaha u raacay baa xoolihii soo caraabinayoo galabtii soo hoyinaya galabtii markuu keeno ayaa waxaa u imaanaya nin danley ah oo rafaadsanoo socota markaasuu le warnimo yaho socotaan ahaye hade jidka balkharashkiisi waxa laga bixi waxa lay siiyo markaas waxay odhanayaan berri noo soo noqo berri noo soo noqo berridii intaan la gaadhinba fa yubayituhum allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ku yani habeenkiibaa la mirayaa habeenkiibaa musiiba ku imaanaysa buurtiina waa la dejinaya waa la baabi'inaya oo waa la tirtiraya ilahay subxana wa tacala eber buu ka dhigaya qolo kaleetuu nebigu sheegay sal ly wasalam wuxuu yidhi waxaa loo bedeli doonaa doofaaro iyo daanyeero ayaa loo bedeli doonaa ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamada laga gaadhayo siday bini aadam u ahaayeen ayay waxay noqonayaan doofaaray noqonayaan siday bini aadam u ahaayeen baa waxay noqonayaan daanyeeray noqonayaan ilan ilaahay subxaana wa tacaala walaysa dalika cala allahi bicasiis allihii bini aadam lugihiisa ku socdo fikiraya kaa dhigay ilbidhiqsi ku qaadan mayso inuu daanyeer kaa dhigo ama doofaar kaa dhigo qolyo sidaasna way dhici doontaayo ilaahay iyagoo dhanba bedeli doona buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka ujeeddadaynu ka leenahay waxa weeye nebigu wuxu yihi sal ly slam dad waxaa imaan doona aakhiru zamaanka heesaha iyo qalabka la tumo ee lagu daahe iyo muusiga bannaysan doonaa imaan doona buu nabig sl lay slm maxaa laga fahmayaa inaysan bannaanayn lianna hadday bannaan tahay oo shareecada islaamku ogoshahay lamaba yidhaahdeenba way bannaysanayaan midda kale ciqaab looma sheegeen kuwa bannaysanaya hadday shareecadu ogoshahay xadiidku wuxuu nas ku yahay inaynan bannaanayn macaasiftu oo aalaatu lahwiga ah qalabka yani waxyaalahan alaabtan lagu daaho iyo heesuhu inaysan bannaanayn buu xadiidku nas ku yahay oo xadiiskaa nebigu caddaynaya salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka waxaa saxiixiyey isagoo saxiix bukhaariga ku yaala haddana a'imo fara badan baa xidhiidhiyey sanadkiisa sidaas daraaddeed alimaam ibni xasmi oo ku sheegay xadiidku inuusan sugnayn waxay ka mid tahay shuduudaadkiisa wadaaddo maanta joogana ay ku dhegeen sida khazaali iyo qaradaawi iyo ragga la midka ah oo heesaha fududeeyey xadiidkaana khaladkii uu ka galay ibnu xasmi ayay taqliidiyeen ayadoo a'immada xadiisku isku waafaqsan yihiin ibnu xasmi inuu gafay oo masalada iyada uu ku gafay laakiin mushkilada taallaayo waxa weeyaan rukhaska iyo waxyaalaha fududaynta hawadaada hadday rabto oy naftaadu doonayso oo sidaad jeclayd ay waafaqdo kolba adiga sidii hawadaada iyo naftaada waafaqda unbaa kolba kula saxsan biniaadamku waa saas bini aadamku waa saas sidii naftaadu rabtay balwadaada ahayd shahwadaada ahayd kolba hadalkii u yara dhow iyo wadaadkii u yara dhow ayaa mar walba aad jeceshahayoo ra'yigaaga iyo macnaha wax weeyaan sida macnaha wax fiican aad ku tirinaysaa macnaha xadiiskaasi marka waa xadiiska koobaad ee nebigu uu ku caddeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay heesuhu xaaraan yihiin xadiiska labaadi waxa weeye waa xadiidka anas ibnu maalik laga warinayo rasuulku wuxu uhi sal ly wasalam sawtaani malcunaani fi dunya waalaakhira laba sawd ama laba dhawaq oo dhegtu maqasho la dhagaystaayey adduunya aakharaba waa lacnadan yihiin buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh waa labadee mizmaarun cinda nicma buu nabi yuri sal lay wasalam mizmaarun cinda nicma wa rannatun cinda musiiba yacni waxa weeyaan mismaarka waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha la garaaco ama kamanada ha noqdeen ama macnaha waxa weeye durbaanadan macnaha bixinaya codkaan caadigahani ha noqdeen yani waxa weeyaan sawdka heesta iyo muusiga xilliga barwaaqada lagu jiro mar uu addoonku barwaaqaysan yahay oo ladan yahoo ilaahay u nicmeeyey inuu heese iyo muusig iyo wax la garaaco uu ku mashquulo sawdkaasi waa malcuun buu nabigu uri sal lay slam oo haddii la yidhi mar la nicmaysan yaho la barwaaqaysan yahay ma waxaa laga fahmayaa markii la dhibaataysan yahay in la tuman karo muusigyada iyo heesaha la tuman karayo maya ee waxaa laga wadaa dembigu waa kala wenyahy waxayna u badan tahay markii durbaan la garaacayo oo muusig la tumayo oo muxuu ahaa kaman la garaacayo oo la heesayo oo waxay u badan tahay dad dheregsan oo barwaaqaysan waay saas man nicmadii la rabay ilaahi subxana watacala alxamdulilah in la yidhahdo baa lagu kibrayaa markaasaa dhawaaqiya waxaa loo baxayaa waxaan loo baahnayn baa loo baxaya waa sida maalan reebaadiyaho kale reebaadiyuhu saasay ahaan jireen reebaadiyaha markii abaaruhu jiraan wax isu yimaada iyo wax dhaanteeya ma jiraan laakiin markay roobabku da-aan oo la barwaaqoobo oo xooluhu u dhalaan oo caano ay helaan oo markaasaa gabdhaha iyo wiilashu isu imaanayaan oo dhaanta la camiranaya dhaanta la tumaya marka marka waxa weeye waa yani taa nabigu tilmaamay sal lay waslam mizmaarun cinda nicma barwaaqa markay timaado ilaahay wax ku siiyo oo yani kuu barwaaqeeyo inaad barwaaqadii alxamdulilah dhihi weydo eed la aado inaad heese iyo muusig tumato midaasi waa lacnad buu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh ku sheegay midda labaadna waxa weeye rannatun cinda musiiba waa baroor ama oohin markii musiiba ay dhacdo markay musiiba kugu dhacdo inaad baroorato inaad oydo inaad dhawaaqdo inaad marada jeexjeexdo inaad jidhkaaga dildilaaciso inaad isdisho khatar isgeliso midaana waa malcuuna buu nabigu yhi salawatu rabbi waslamu aleyh lacnad buu ku sheegay limaada lianna markay musiiba timaadana waxaa la doonayaa in la sabro markii ay nicma timaadana waxaa la doonayaa in la shukriyo siduu nabigeenu sheegay salawatu rabbi waslaamu aleyh cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr ruuxa muminka arinkiisu waa cajiib wax lala yaabo wey arinkiisao dhan waa wada khayr buu nabig uri sal lay waslam in asaabathu saraa shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lahu buu nabig uri sal lay waslam yani waxa weyaan hadday wax uu jecel yahay iyo nicmo iyo barwaaqo hadduu helo waa shukrinayaa markaasay khayr u noqonaysaa buu nabig uri sal lay waslam haddii ay musiibo ku timaado oo dhibaata ku dhacdana waa shukrinaya markaas waxaan ujeedaa waa sabraya markaasay khayr u noqonaysaa buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka laakiin markay musiiba kugu timaadana in adkaysi lagaa waayo markay nicma kuu timaadood nicmo heshiiyo barwaaqo heshana inaad kibirtood ciyaarto ood boodboodo oo ilaahay aad macsiyo ka gasho oo hees iyo muusig aad ku foofto iyo dhaanto aad ku foofto markaasi waxa weeyaan waxay khilaafsan tahay tilmaanta ilaahay dadka muminiinta uu ku sheegay xadiidkaa waxaa soo saaray alimaamu albazaar fii musnadihi abubakr ashaafici fi rubaaciyaat adiya lmaqdasi isagana fi axaadiii almukhtaara waana xadiid sugan weyn alimaamu lmundiri iyo haythami labaduba waxay leeyihiin rijaaluhu hiqaat sheikh albani caley raxmat ullahi xadiidka mutaabacaadkiisa iyo shawaahidda ayuu ku saxiixiyey xadiidka kale waxa weeyaan oo isla xadiidkaa ku dhow xadiidka cabdiraxmaan ibni cawf oo isagana marfuuca wuxuu yidhi inii lam unha cani lbukaa nabigaa odhanaya sal lay waslam inii lam unha cani lbukaa oohinta la iima diidin oohinta waxaa laga wadaa markay musiiba kugu timaado inay ishaadu ilmayso laysuma diidin ishu inay ilmayso mushkilan bale lakin maxaa la diidan yahay dhawaaqa la diidan yahay hoogayay ba'ayay isku shubayay kala shubayay waxna la diidan yahay inaad baroorataa la diidan yahay laakiin inay ishaada ilma ka timaado ood murugtaayey waa iska dabiici wey taasi mushkilo ma leh saas daraaddeed nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadh ilmihii awowga u ahaa ee gabadhiisa zaynab ay dhashay oo geeridii hayso markii loo keeno dhabta uu nebigu saaray sal lay slam nebigu waa ishayn waaye markaasuu ilmeeyey ilmihiioo macnaa waxa weya naftu hayso oo naftu ku noqnoqonayso oo rafaadsan buu nebigu arkay sal lay slam oo nafti silxinayso markaasuu nebigu ishayn waaye markaasuu ilmeeyey saxaabada ninka midoo la jooga wuuu saxaaba la joogtay nin ka mid a wuxuu yidhi oo rasuul ilaahay oo adiga oohinta noo diiday adiguna waad ilmaynaysaa see wax u jiraan markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam alqalbu yaxzan waalcaynu tadmac walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana ishu way ilmayn buu nebigu yidhi sal lay wasalam qalbiguna waa murgayaa laakiin afkanaga iyo adinkanaga midna ka soo bixi maayo waxaan ilaahay raalli ka ahayn subxana wa tacala marka wuxuu nebigu yidhi sal lay wasalam inii lam unha cani lbukaa ishuu inay ilmayso la iima diidin buu nabig sal lay waslam walaakinii nuhiitu can sawtayni axmaqayni faajirayn buu nabig sal lay slam waxaase alla ii diiday oo rabbigay iga reebay buu nabigu sal lay waslam laba dhawaq ama laba sawt oo doqomo ah oo faajireen faajirayn oo dembiilayaal ah waa laba dhawaqoo labaduba doqomo yihiin nacasiin ah yacni saaxibka ruuxa ku dhawaaqaya nacas waxba kala garanaya fujuur iyo dembina dembina xambaarsan maxay yihiin labadaas sawt sawtun cinda nicmatin barwaaqo markii la helo dhawaaq iyo sawt oo muxuu yahay markaasi lahwun wa lacibun wa mazaamiiru shaytaan buu nabir sal lay slam daahid wax lagu daaho maaweelo lagu ciyaaro iyo durbaan shaydaan wa mazaamiiru shayaan durbaanada shaydaanka yani mazaamiirta waxa la waa jamcu mizmaar waa kan soo marnay waa qalabkan la tumo oo dhan qalabkan la garaaco ee macnaha waxa weye heesaha lagu yani waxa weeyaan lagu kosaaro ama iidaanka looga dhigo sawdka baxayo oo dhan ayaa waxaa la yidhahdaa mizmaar la yidhahda nabigu wuxuu ku sheegay sal lay waslam inay hawl shaydaan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sawdka labaadna wuxuu nabigu waa sawtun cinda musiibatin latmu wujuuhin wa shaqu juyuubin warannatu shayaan waxa weeyaan markay musiiba timaado dhawaaqa baxaya iyo qaylada baxaysa oo abaroorta macnaha wejigoo la dharbaaxo oo dadka qaar baa wejiyada iska dharbaaxa markay musiibo ku dhacdo qaar baa timaha intay qabtaan bay iska googooyaan qaar baa intay dharkii qaataan bay dharkii iska jarjaraan marka waxa weeye latmu wujuuhin wa shaqu juyuub marada inta la qabto meeshan kuleetiga in la jexjexo iyadoo dhanba la googooyo iyo warannatu shayaanin iyo shaydaan dhawaaqii buu nabig sal lay waslam shaydaan dhawaaqi waxaa laga wadaa islaanta barooranaysa ruuxa ooyaya hoogayo ba'ayay ku haya waa rannatu shayaan labadaa dhawaaqba nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam waa layga reebay waana la ii diiday buu rasuulku lehy salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiiskaa waxaa soo saaray alimaam xaakim bayhaqi ibni abidunya fii dami lmalaahi ajuri fii taxriimi nardi bagawi fii sharxi sunna ayaalisi fii musnadihi aimo fara badan baa soo saartay waana xadiis duruqdiisa marka laysu geeyo isaguna sugan wey axaadiista nebigu sal lay waslam heesaha uu ku diiday waxaa ka mid a xadiidka cabdulahi bni camr bni caas xadiidka cabdullahi bni camr bni caas wuxuu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha caza wajalla xarama alkhamra waalmaysira waalkuubata waalgubayra'a wa kullu muskirin xaraam buu nabi uri sal lay slm alla wuxuu xarimay oo uu diiday khamrada rabbi wuxuu idinka xarimay khamrada wuxuu idinka xarimay khamaarka wuxuu idinka xarimay alkuubata kuubada waxaa la yidhaahdaa waa qalabkan la garaaco oo tabliga imaamu axmed iyo siday ku fasirayaan tabliga waa qalabkan la tumo ee la ciyaaro ee heesaha lagu lamaaniyo ayaa la yidhaahdaa taana ilaahay waa idinka xarimay waxaa kaloo idinka xarimay walgubayraa gubayrada waxaa la yidhahdaa waa khamro laga sameeyo baashan la yidhahdo badarka yani waxa weyaan sigada yaryarta ah khamro laga sameeyo khaasabaa waxaa la yidhahda algubayraa nabigu wuxuu yhi sal lay waslam wakullu muskirin xaraam shay kasta oo wax sarqaamiyana waa xaaraan buu nabigu yhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiisku marka wuxuu nas ku yahay wuxuu isku daray wuxuu isku daray khamradii khamaarkii heesihii iyo qalabkii muusiga iyo khamrada nooc ka mida intaasuu nebigu isku lamaaniyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaasaa laisku daray marka nas bay ku tahay xadiisku waana ku cadyahay inuu nebigu yuri sal lay wasalam rabbi waa xarimay heesaha waa xarimay muusiga waa diiday nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaasi waa ka sugan yahay waxaana soo saaray xadiidka abu daawuud alimaamu taxaawi fii sharxi macaani alaahaar bayhaqi axmed ibnu xambal alfasawi fi lmacrifa ibn cabdibar isagana fi tamhiid sheikh albani caleh raxmat ullah wuxuu leeyahay xadiidku waa xasanu lidaatihi ama yani waxa wey waa saxiixun bishawaahidihi xadiisku waa xadiis sugan wey ab yani kuubadana waxaa la yidhahdaa saan horayba usoo sheegnay alkuubatu hiya tablu sida imaam axamed uu ku fasiray yani waxa wey waa qalabkan la tumo wey qalabkan la garaaco ee heesaha loo isticmaalo ayaa la yidhahda xadiiska afraadna waa xadiiska isaga ah xadiidka shanaad ee kutusaya inay xaaraam tahay nabigana ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxa weeye xadiidka cimraan bni xuseyn oo nabiga sal lay wasalam uu u koryeelay wuxuu rasuulku yidhi sal lay wasalam yakuunu fii ummatii qadfun wa maskhun wa khasfun qiila ya rasuula allah wamataa dak qaala sal lay wasalam idaa daharat almacaazif وكثرت القيان وشرب وش- وشربت الخمور buu nabg sal ly slm ummadayda waxaa dhici doona oo dhexdeeda imaan doona qadfun masaa'ib samada lagaga soo gani doono masaa'ib samada lagaga soo gani doono sidii gantaalahoo kale iyo wa maskhun bedelid bini aadamnimadiiba inta laga bedelo xayawaanaad kale loo bedelo dameero laga dhigo doofaarro laga dhigo daanyeero laga dhigo maskiga waxaa laga wadaa in bini aadamnimadiiba laga bedelaba oo wax kale laga dhigo taana way dhici doontaa buu nabig uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo dhici doona wakhasfun dhulgooyo in dhulka laysla jaro oo sidii loo deganaa uun magaalo dhan uu dhulku liqo ruuxii oo iska socdo meeshuu ku socday ay la go'do arrimahaasaa imaan doono ummadayda dhexeeda imaan doona buu nebi uri sal lay wasalam waxaa la yidhi rasuul ilaahayow goormay imaan doonaanoo arrimahaasi ay dhici doonaan waaba arrimo la yaab leh gantaalo samada laysaga soo garaaci doono dhulkoo laysla goyn doono dad la bedeli doono bini aadanimadoodiiba la rogi doono goormay dhici doonaan baa la yidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam idaa daharat ilmacaazif markay muuqdaan qalabkan la tumo ee heesaha loo isticmaalo muusigu markuu muuqdo oo la muujisto oo bannaanka la dhigto oo uu bato oo uu faafo oo uu meel walba galo soo taasi hadda ma jirto meel walba waa yaallaa guryaha guri aan laga helin waa yarya xataa haddaan cajaladihiisii la keedsanin oo ruuxu uusan soo iibsanin telefishin baa u yaalla telefishinkii waxa weeyaan war yar markaad ka dhagaysanayso muusig yar baa waxoogaa lagugu soo dhowaynaya hees yar baa laguu daaraya ama meehe war yar baabad idaacad ka dhagaysanaysaaba idaacaddii intayna soo gelin warkaad ka rabtay waxaa lagugu maaweelinayaa heese iyo muusig baa lagugu maaweelinaya nebigu siduu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka way faaftay oo meel walbay gashay taasi waa midda koobaad markay qalabkaasi waxyaalahaasi faafaan waa midda koobaad midda labaad nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam wa kahurat alqiyaan alqiyaan waa jamcu qayna qaynadana waxaa la yidhaahdaa waa haweenayda heesta wey haweenayda hadda loo yaqaano fanaanadda waxay fanaanad tahay ma jirtee middan fanaanada la yidhaahda luqadda carabiga waxaa la yidhahdaa alqayna la yidhaahdaa welilmacluumiya waagaas hore ee nebiga salawaatu rabbi wasalamu aleyh nebi maxamed la soo saaray rag heesi jira ma jiro haweenay xor ah oo heesi jirtayna ma jirto heesaha waxaa samayn jira xataa gaaladan ka hadlayna islaamka dhexdiisa maaha xataa gaalada iyo jaahiliyadii carabta wakhtigeedii islaamka ka horeysay waxaa heesi jira waxay ahaayeen dumarka addoommada dumarka addoommada markay khamrada cabayaan bay keensan jireen ayagaasaa marka u heesi jiray u niikin jiray yacni waxa weeye dumarka addoommada heesaha lagu yaqaan haweentaa heestaa marka waxaa la dhihi jiray alqayna la yidhahda nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam marka dumarka heesa markay bataan waa midda labaad midda saddexaadi waxay wa shuribat alkhumuuru khamradana la cabo khamrada cabitaankeedana ay badato waagaa yani waa dhici jirtay marka qaarkood in la cabo laakiin waxaa laga wadaa markay badato cabitaankeeda oo nabigu sal lay slam wuxuu sheegay xataa in lagu cabi doono magaceedii magacaan ahayn magacyo fara badan oo kalea loo baxsan doonaa oo lagu cabi doonaa buu nebi yuri sal lay wasalam magacii sharcigu sheegay khamrada ahaydna waa laga leexin doonaa saddexdaa arrimood markay dhacaan ummaddaa waxaad sugtaani waxa weeyaan dhulka in laydinla gooyo dadka qaarkood la bedelo la masakho iyo in samada wax laydinkaga soo gano oo see laysu geli doono allahu aclam saddexdaa arrimood waxaa ka mid ah qalabkan la tumo iyo muusiga heesaha iyo dumarka heesa markay bataan oy soo baxaan arrimahaa suga buu nebigu leeyahy salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa waa waa khalad weyn waana gaf weyn waana khata' weyn hadduusan khalad weyn ahayn dhulka layslama gooyeen ilaahay subxaana wa tacaala markuu doonayo inuu kaa argoosto haddaad bulsho degan tahay ama dowlad tahay ama aad qoys tahay ama ruux keligii aad tahay allah subxaana wa tacaala ciidankiisu waa badan yahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu ciidamada ilaahay cid ogi ma jirtoon isaga ahayn waxaan khalaa'iqdan oo dhan baa ciidan u wada ah dhulkani waa ciidankiisii samadu waa ciidan qoraxdu waa ciidan dayaxu waa ciidan yani jinku waa ciidan yani insiga laftiisa ayaa ciidan ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonu adeegsan karaa markii ilaahay khalad laga galo subxaana wa tacaala dulqaadkiisaabaan ku joognaa oo in badan waaba inoo dhaafaya inta badan waaba laynoo dhaafaya laakiin markay noqoto in layna ciqaabo meel fogba laga raadin maayo saas way macana markuu fasaadku bato waa dhacaysa waa tan hadda aada aragteen adduunka in uu batay dhulgariirku batay waana astaan nebigu uu sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qiyaamadu markay soo dhowdahay oo adduunkanba la baabi'in rabo la tirtiri rabo waxyaalaha astaamaha lagu garan doono waxaa ka mid ah inuu dhulgariirku bato buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh degmooyin dhan iyo ummado dhan baa hal mar dhulku liqaya taqriiban haddaad fiiriso maalan hadda qalabkan warbaahinta telefishinada iyo idaacadaha iyo da aad u mutaabacayso malaha adduunka wiig ama toddobaad uusan dhulgariir ka dhicin waaba yaryahay mana jiri jirin wax la arki jiray ma aha waa wax kusoo kordhay adduunka kusoo kordhay wey nebi maxamedna waa sii sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh waxa keenayana waxa wey waa kuwa nebigu uu tilmaamayo salawaatu rabbi waslamu caleyh khaladaadkan la bannaysanayo wey khaladaadkan la bannaysanayo ee loo dagaalamayo ee la- la faafinayo ee lacagta lagu bixinayo ee wakhtiga lagu bixinayo ayaa keenaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ciqaabaha noocaas oo kale addoommada ciqaabo waxaa ugu dambaysay bakistan waxaa ka sii horeysay sunami baa ka sii horeysay oo boqolaal kun ay ku tagtay ilbidhiqsi gudihi ilbidhiqsi ilbidhiqsi wax badan ba ka soo wareegi maayo ilaahay subxaana wa tacaala baddan isagaa u taliya hal mar hadduu amar siiyo waxa dhulka joogoo dhan tirtir hadduu yidhaahdo hal xaba inaga fakan maayo walaa diyaarad baan lagu fakanaynin walaa saaruuq baan lagu fakanaynin walaa wax ku fakin kara ma jiro maxaa keenaya isbedeladan adduunka ku socda waxaa keenaya macaasida adduun- addoommada ay soo kordhiyeen waxyaalaha lagu madax adaygaye gaaladu faafinayaan in badanoo muslimiinta ka mid oo muqafaliin oo iyaga raacayna ay qaateen baa keenaya masaa'ibtan adduunka ka socoto hadda soo aada loogama cabaadaya hawadii adduunka isbedelaysa hawadii adduunka isbedelaysa cimiladii waa isbedeshay kulaal baa dhacay meelaha qaarkood baraf baa baabi'inaya limaada wax kale ma aha bimaa kasabad aydiikum waay shaqa xumadiinna waay shaqa xumadiinna waay khaladkaad gelaysaan waay sidaas daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay dadka heesaya iyo heesaha iyo muusiga iyo qashinkaasi markay bataan markaa waxaad sugtahay waxa weye dhulkoo laysla gooyo samadoo gantaalo layskaga soo rido oo wax masaa'ibi ka timaado iyo dad la bedeli doono oo bini aadannimadoodiiba la bedeli doono midaas sugaba rasuulku ina leeyahay salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska macnaha tilmaamaya waxaa warinaya alimaamu tirmidi ibn abi dunya fi dami almalaahi abu Cam- abu camrin adani fi sunan alwaarida fi lfitan waana xadiis shawaahidiisa markii laysu geeyo saxiixa wey dabaraani iyo awsadka wuxuu ku soo saaray bayhaqina fi shucab uu ku soo saaray min xadiidi anas kadalika xadiis macnaha kaa hore macnihiisa isku dhow yihiin oo nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam ida istaxallat ummatii sittan facalayhim addamaar buu nebi uri sal lla lay wasalam lix shay markay ummadaydu bannaysato oo lagu dhiirado oo loo arko inay bannaan tahay ummadayda korkeeda halaag ba ahaaday buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh lixda shay maxay yihiin ka koobaadi waxa weeye idaa dahara fiihim talaacun dhexdooda markay muuqatoy soo baxdo islacnadidda islacnadidda in laiscaayo laislacnado laisaflagaadeeyo midaasi markay muuqato waa midda koobaad wey lixdii midda hore wey talabaadi waxa weeye wa sharibu lkhumuur khamradana ay cabaan oo khamrada cabitaankeeda la badsado ta saddexaadi waxa weeye wa labisu lxu- alxariir xariirta xidhashadeedana raggu ay badsadaan oo raggu xidhaan waittakhaduu lqiyaan dumarka heesana ay samaystaanoo heesuhu ay dhexdooda ku faafaan iyo dadka heesa rag iyo dumarba ta kaleetana waxa weye waktafa arijaalu birijaal wاnnisaau binnisa bu nabi sal lay slam. Ah. ragguna ay ragga ku kaaftoomaan dumarkuna ay dumarka ku kaaftoomaan Ah. maxaa laga wadaa waa markay ragguna iyagu isguursadaan guur meesha ma yaalle ay macnaha waxa weeye uun wax iska raadsadaan dumarkuna ayagu wax iska raadsadaan oo labadii jinsi la kala maarmaba haweenkiina ayagaa wada degan raggiina ayagaa wada degan xaaladaasi markay timaado arrimaha iyaga ummadayda halaag baa ku dhacay buu nabigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intuba soo hadda ma jiraan intuba waa jiraan intuba waa masaa'ibta ina haysata wa walow ay kala yar yihiin oo qaarba qaarka kale ay ka yar yihiin haddana waa masaa'ib guud oo adduunka o dhan haysata oo gaal iyo muslimba saaqday wey gaal iyo muslimba saaqday in yaroo ilahay u naxariistay mooye subxaana wa tacaala xadiidkaas isagana kii hore ayuu ku macno dhow yahay isku macno dhow yahay xadiidka kaleete arrintaasi til- tilmaamaya waxa weeye waa xadiidka fii saxiixi muslim ku soo arooray oo nebigu sal lla lay wasalam waxaan dhihi lahaa wuxuu ku soo arooray cinda axmed wa abi daawuud axmed iyo abi daawuud baa wariyey oo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam ibni aadamka ruux walbo ibni aadamka ka mid a qaybtii zinada uu ku lahaa korkiisa waa lagu qoray ruux walba qayb buu zinada ku leeyahay mid haleelaya oo ku dhacaya inuu yahayna waa laga maarmaan ruuxaan zina ka dhacaynin ma jiro waa cajiib oo see wey nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam alcaynaani zinaahuma annadar labada indhood way zinaystaan zinadooduna waa fiirada buu nebigu sal lay slam waludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna way zinaystaan zinadooduna waa dhagaysiga waxaan bannaanayn inay dhagaystaan inaad heeso iyo qashin waxay doonayaa ku saabsaneen muusig inaad dhagaysato waa zina aludun waa dhagta zinadeedii waa wlisaanu zinaahu lkalaam buu nebi ur sl lay slm carabkana zinadiisu waa hadalka waa haasaawaha shukaansiga ka horeeyo weye zinadii rasmiga ahaydee weyneyd ka horeeyo wey laanna sida caadigee la og yahay ilaa wada hadal uu meesha yimaado zinada weyn ma timaado ilaa arag uu yimaado ishu ay wax sahamiso zinada weyn ma timaado caadatan waa saas saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdaan yani markay sheegayaan tartiibka ay u dhacdo faaxishadu u dhacdo walciyaadu billaah markay tilmaamayaan waxay yidhaahdaan nadratun faibtisaamatun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun bay dhahan tartiibkaasi waxu imaanaya nadratun labada xumaanta samaynaya marka hore ishoodaa isku dhacaysa waa is arkayaan sahanka ugu horeeya waxaa soo sahaminaya waa isha ishii markay sahamiso maxaa dhacaya faibtisaamatun markaa waa laysu muusoonaya waa laysu dhoolla cadaynaya macnaha waxa wey waa baaq waay waa laysu baaqaya maxaa ku xiga faibtisaamatun fa kalaamun baa ku xiga waa la wada hadlayaayo waa laysu imaanayaayo waa la ballamaya markaa fa mawcidun waaye ballan baa la samaysanaya markii ballan la samaystana maxaa ku xiga markaa dee waxa wey tala fara ka baxday balaayo o dhan xaggee ka timid marka balaayo oo dhan waxay ka timid ishaasaa sahmisa carab iyo af baa ku xigayoo sheekaa ku xigtay ballan iyo wada hadal baa ku xigay kadibna faaxishadii xumaantii waa dhacday saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu ley sal lay wasalam wallisaanu zinaahu lkalaam carabkana zinadiisu waa hadalka buu nabigu uri sl lay wasalam walyadaani zinaahuma albadshu labada gacmoodna zinadoodu waa taabashada buu nabig uri sl lay waslam jidh xaaraam ah iyo naag ajnabi kaa ah jidhkeeda inaad taabato ama haweentu nin ajnabi kaa inay jidhkiisa taabato waa gacantiioo zinaysatay buu nabig uri salawatu rabbi waslamu calayh waarijlu zinaaha alkhuta lugtuna zinadeedu waa inay socotoy lugayso oo waxay usii socotaa faaxishadii iyo xumaantii bay usii socotaa ayb waalfamu zinaahu alqubal buu nabi yuri sal lay slam afkana zinadiisu waa inuu wax dhunkado soo ma jeed inteenaa hadda meesha fadhina xubnaha iyaga ruux aan khalad ku gelin inaguma jiro walaa sheekh walaa shariif soo ma oo ficlan waa saas macnaheedu waxa weeyaan sidaa nebigu uu tilmaamayo wey ruux walba zinada qaybtii uga qornayd waa mid samaynaya buu nebigu ui salawatu rabbi waslamu caleyh intaasi markay dhacdo kadib nebigu wuxu uhi sal ly wasalam waalqalbu yahwa wayatamanaa qalbigaa markaa wax doonaya oo jeclaanaya oo wixii raba wayusadiqu dalika alfarjuhu odayga ugu weyn ee hawsha ama beeninaya oo diidaya ama fulin doona waa xubinka taranka buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh isagay kusoo biyo shuban doontaa intaa kale oo dhan markay soo wareegto marka dambe isagay kusoo biyo shuban doonta ama isagaa arrintii istaajin doona oo dayn doona ama isagaa fulin doona buu nabig ur sl lay wasalam oo xaqiijin doona marka ujeeddadan xadiiska kalena wax wey nebigu wuxu uhi sal lay wasalam labada dhagood zinadoodu waa inay xaaraamta dhegaystaan xaaraamta inay ka mid tahay muusig iyo heesuhuna waan soo sheegno waan soo tilmaanay axaadiistaas iyo aayaadkaasi kulligood waxay isku waafaqsan yihiin heesaha iyo muusigu inay xaaraam yihiin bal culimadii islaamka aan ka hadlayno marka culimadii islaamku maxay ka qabeen wadaaddo meeshan ahoo ibtilaysan oo iska imtixaanan oo waxoogaa lugtu la yara fakatay oo simbirixday oo masalada ku khaldamay markii laga reebo culimadii islaamka ee muctabariinta ahaa maxay qabeen saxaabadii ka soo bilow ridwanullahi calayhim hadaladooda haddaan wax yar ka soo qaadan ayagana waxaynu ugu horraysiinaynaa cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu saxaabigii jaliilka ahayn haddaan soo sheegnay wuxuu leeyahay cabdullahi bni mascuud alghinaau yumbitu annifaaqa fi lqalbi heestu iyo heesuhu waxay qalbiga dhexdiisa dhaliyaan munaafiqnimo qalbiga munaafiqnimay geliyaan xumaan bay geliyaan shahwa jacayl bay geliyaan dumarka jacaylkooday geliyaan dumarka qalbigoodana waxay geliyaan raggii jacaylkooday geliyaan waxay geliyaan faaxisho iyo zine iyo xumaan bay qalbiga ku beeraan wanaaggana waa kala dagaalamaan heesuhu qalbiga waa kala dagaalamaan sidoo kaleeto xasanulbasri oo isagana ka mid a ardadii saxaabada ka mid ah oo taabiciya wuxuu leeyahay sawtaani malcuunaani mizmaarun cinda nicmatin warannatun cinda musiiba waa xadiiskan soo marnay oo macnaha waxa wey hadda qowlkiisa macnaha waxaa ka mid ah alimaamu shacbi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ina alghinaa'a yumbitu annifaaqa fi lqalbi kama yumbitu lmaau zarca waina adikra yumbitu liimaana fi lqalbi kama yumbitu lmaau zarca wuxuu leeyahay heesuhu qalbiga waxay ku dhaliyaan munaafiqnimo sida beerta ay biyuhu u soo saaraan markii dhulka uu biyo helo roob helo beertii way soo baxdaayoo geedaha ka soo baxa sidaa ay biyuhu geedaha iyo beerta u soo saaraan si la mid ah ayay heesaha iyo muusiguna qalbiga waxay qalbiga ku beeraan oo ka soo saaraan munaafiqnimo wuxuu leeyahay ilaahay dikrigiisa iyo xusidiisa qalbiga waxay ku beertaa iyaduna iimaan sida biyuhu ay beerta u soo saaraan buu dikrigu qalbiga iimaan u geliyaa u fiirsa marka wuxuu muqaaranaynayaa dikrigii ilaahay oo qalbiga iimaan ku biirinaya iyo heesihii iyo muusigii oo qalbigii munaafaqnimo ku biirinaya waa laba dhinac bay u kala jeedaan marka aarka isaga alimaamu shacbi caley raxmatullah waxaa soo saaray ibnu nasri fii tacdiimi qadri salaa sanad jayida ayuuna ku soo saaray bal caaisha radi allahu canha um lmuminiin ayaa iyadana qiso mudan runtii inaan soo aroorino ayay ka sugan tahay bayhaqi soo saaray bukhaarina adalmufradka uu ku soo saaray iyadoo mukhtasar ah ummu calqama gabadh la yidhahdaa ka warinaysa caaisha ka warinaysa qisada ummu calqama waxay leedahay oo caaisha mawlaheeda ahayd waxaa la guday bay leedahay caaisha gabdha ay eeddo u ahayd oo walaalkeed dhalay ayaa la guday markii la guday kadib gabdhuhu markaa dee haddii la gudo way fadhiisanayaan oo ma soconayaan inta nabarku bogsoonayo gabdhihii markii la guday baa waxay u baahdeen markaa inta ay fadhiyaan oo dee meesha joogaan in la maaweeliyo markaasa caaisho loo yimido waxaa lagu yidhi yaa umma almu'miniin alaa nadcu lahunna man yulhiihinna caaishay gabdhaha maan ugu yeedhno cid maaweelisa xoogaa wakhtiga dhaafisa oo yacni waxa wey yaro mashquulisa maadaama ay fadhfadhiyaan markaasaa waxay tihi dhib male waay hadday un maaweelo un tahay wax maaweeliya ugu yeedhay nin marka heesi jiray bay ugu yeedheen heestan muusiga iyo qashinka wadata ma ah nin tix tirin jiray oo yani wax weyaan yani tixdii oo tirsan oo maalan wax sida gabayga oo kale ah oo aan lahayn muusigna lahayn qalab la garaacana lahayn bay samayn jireen nin noocaas oo waxyaalahaa sameeyo oo midho tiriyo oo waxoogaa isku hagagaajiyo baa loogu yeedhay ninkiibaa gabdhihii u yimid gabdhihiibuu marka maaweelinaya wax u qaadqaadaya oo wax u tirtirinaya caaishaa soo martay radi allahu tacaala canha wa ardaaha gurigiibayay soo martay ninkii oo gabdhihii la joogay markaasaa waxay aragtay ninkii oo yatahanaa wayuxariku ra'sahu isagoo heesaya oo haddana madax dhaqdhaqaajinayo isridahayo saada ku hay yani waxa weyaan kolba dhinac isu qaadqaadahayo isjijabinahayo bay aragtay markaasaa waxay tihi warheedhe gabdhahan yararka halma halla maaweeliyaa laysku ogaaye laakiin dhaanas ha loo ciyaarayaa isku ogaabay tii muxuu ahay ninkan dhaaniska ciyaarahay markay aragtay caaisha radi allahu canha ninkuna nin timo badan buu ahaa wa kaana daa shacrin kaiir nin timo badan buu ahaayoo timihiisu badan yihiin gabdhahan yararkaa marka way fiirsanayaan markaasaa caaisha radi allahu canha waxay tidhi uffin shayطaanun akhrijuuhu akhrijuuhu bay tii uf baa la yidhi bay tihi waa shaydaane saara bay tii saara bay tiri shaydaanka isirridahaya isqaadqaadahaya dhaan iska ciyaarahay waxa uu gabdho ii maaweelinaya ma jire bannaanka iiga saar bay يعني وحوي السلف كرضوان الله عليهم صحابة وتابعين وأئمة موقف كود ساسوها waxaan la isridahaya la isjijabinahayo wax la qaadqaadaya dadka la fitnaynayo quluubta yani la fasaadinayo salafku ridwaanullahi calayhim waa la dagaalami jireen sida qur-aanku ula dagaalamay sunnada nebigu ula dagaalamay bay saxaabaduna ula dagaalami jireen ardadii saxaabaduna sidoo kale ula dagaalami jireen ummadii khayrka qabtay halkaasay ka taagnaayeen ummadii khayrka qabtay sidaasay ahaayeenoo halkaasay ka taagnaayeen alimaamu maalik caleyh raxmatullah imaamu daari lhijra oo shaafici sheekhiisii ahaa ayaa waxaa la weydiiyey idinka reer madiine haddaad tihiin heesahaad ku ibtilaysantihiin baa layidhi xataa culimadiinna qaar baa heesaha banneeya markaasaa wuxuu hi imaamu maalik caleyh raxmatullah inamaa yafcaluhu cindana alfusaaq buui heesaha waxaa sameeya agtannada dadka diin la-aanta ee ilaahay dhaacadiisii jidkiisa ka baxay ee faasiqiinta ah ficlan waa saas ilaa yowmina haada kuwa heesa iyo dadka heesaha dhagaystaaya waa dadka fisqiga iyo xumaanta ugu dhawaansha badan diin iyo khayrna ka fog way adag tahay ama haddii la helaba waa naadir inaad hesho ruux waxaa ka shaqeeya haddana ahlidiin ahoo sumcad lahoo karaamo lahoo yani waxa weyaan yani ama nin culimooo sheekhoo la raacsan yahay ah ama ruux akhyaara xataa inaad ku aragta waa adagta dad uun sufaha ah oo aan qiimo lahayn oon garasho lahayn oo naftoodiiyo hawadoodu ay hogaaminayso oo shaydaan uu waa hore hogaansaday oo kaxaystay dad noocaasoo kalea ka shaqeeya innamaa yafcaluhu cindana alfusaaq dadka faasiqiinta unbaa sameeya bu alimaamu maalik caleyh raxmatullah hadal noocaasoo kale wuxuu ka sugan yahay ibraahim ibnu mundir oo ka mida sheekhyadii alimaamu albukhaari caleyh raxmatullah sheekhyadiisiibuu ka mid yahay waxaa la weydiiyey antum turakhisuuna fi lghinaa baa le haddaad ree madiina tihiin heesaha waad banaysaane see wax u jiraan markaasaa wuxuu uhi macaad allah magan alla buu magan allah inaan heeso banayna ilahay baan uga ka magargelaynaa maa yafcalu hada cindana ila alfusaaq agtanada dadka sameeya waa un dadka faasiqiinta waa dadka xunxunka u dadka liita ee diinta aan lahayn dadkaasaa lagu yaqaanaba laakiin culimo hadday yihiin iyo bulshada dadkeeda akhyaarta laguma yaqaana bu waxaas annagu mana banayna buu le macnaha saciid ibn musayab oo la yidhaahdo sayidu taabiciin raggii taabiciintaha ee ardadii saxaabada ahaa ninka sayidkoodee la yidhaahdo wuu ugu aqoon badnaa ayaa isaguna wuxuu leeyahay innii la ubqidu alghinaaa wa uxibu arajza buu leeyahay anigu heesaha waan necbahay waxaanse jeclahay buu leey gabayga arajza waxaa la yidhahdaa rajziga waa nooc gabayga ka mida gabayga waan jeclahay buu leeyahay de waa xikmad laakiin heesaha waan necbahay buu leeyahay waa necbahay wuxuu leey macnaa shareecadaa diiday wey gabayga laftiisa iyo tixda caadiga la tirinayo waa dhici kartaa ruuxii inuu iskaga hadaaqo marmarka qaarkood heestii iska qaado heesaha inuu iska qaado waa dhici kartaa hees wadaniya maalan hees hadday doonto maaragtay iska jacaylu marka qaarkood iska qaadqaadahayaayo jidku iska hayaayo ama hawl buu ku mashquulsan yaho waxoogaa isku maaweelinayaa oo yacni wax weeyaan waxa hadduusan muusig iyo la soconin durbaan iyo wax la garaacayo iyo isruxid iyo isjajabin iyo ayna la soconin culimmadu waxay leeyihiin laba shari haddii la helo mushkilo ma leh laba shari haddii la helo shardiga koobaadi wax wey qalabka hadda aan sheegno horta inuusan la soconin shardiga labaadi wax weeyaan waa in macnaha uu ka hadlayo waxaanaad qaadaysa uu yahay macno shareecadu ayna diidanayn saas man leanna sida nebigu yuri sal lay wasalam yani muxuu yidhi ashicru kalaam buu nebi uri sl lay slm yani wax weeyaan gabaygu waa hadal xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiix gabayga kiisa xunna hadalka xun buu la mid yahay gabayga kiisa fiican ee macnaha fiican ka hadlaya ama waxyaalaha mubaaxaadka iska bannaan ka warramayana hadalka kiisa mubaaxa buu ka mid yahay sidaas daraaddeed hadalka waxaad qaadqaadayso ee tirinayso iyo tixdan aad akhrinayso haddii ay ka warramayso cilmi ka warramayso hadday khayr ka warramayso hadday murti iyo xikmad ka warramayso hadday dibu heshiisiin iyo maslaxo ka warramayso hadday macnaha wax weeyaan ay khayr u yeedhaysana waa khayr ajirna waa lagaa siinaya saas daraaddeed baa nebigu sal lay slam wuxuu ku dhihi jiray xasaan xasaan shaacirkii gabayaagii nebiga sal lay slam wuxuu ku dhihi jiray xasaanow jibriil baa kula jira iddifaac buu dhihi jiray gaalada wax ka sheeg ilan waxa weeye afkaa laysku afkana waa laga dagaalami jiray gacmahana waa laga dagaalami jiray dagaalka afku wuxuu ahaan jiray rag gabiya waa laysu isticmaali jiray markaasaa gabay hilfaha lagugu qaadaya waa inaad hesho marka rag ku difaaco gabayaa oo u jawaaba ragga iyaga xasaan baa marka nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh gabayaagiisa ahaa isagaa u jawaabi jiray cid kastoo nebiga usoo gabayda wuxuu dhihi jiray u jawaab jibriilna waa kula jiraay xataa masaajidka nebigu ku gabiyi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka tixdu mushkilo ma leh hadday geeraar tahay hadday gabay tahay hadday buraanbur tahay hadday tixdu mushkilo ma leh tixdu iyada si ahaanteeda mushkilo ma leh laakiin mushkiladeedu waxay ka imaanaysaa ama qalabkan muusiga la raacinaya ama macnaheedaada faasidaho waxunbay dadka ugu yeedhaysaa zinay dadka ugu yeedhaysaa dumar bay tilmaamaysaa dhalinyaradii iyo wiilashii gabdhihii iyo wiilashii bay isku kicinaysaa khariisadii iyo shahwadii bay kicinaysaa oo ruuxu markuu dhagaysanayo isagoo dhanba macnaha waxa waaba jidboonayaaba isagoo dhanba ruuxii waaba jidboonayaaba limaada laanna waxa weeyaan hadalkan ayaa wuxuu kicinaya shahwadii kicinaya waxyaalaha noocaas oo kale hadday xambaarsan tahay ama muusig ha wadato ama aysan wadanin lama qaadi karayo mana banaano marka macnaha sidaas wey marka marka yacni waxa uu leeyahay gabayga mushkilo ma leh tixda la qaadayana mushkilo ma leh laakiin heesta maya buu leey macnaha alimaamu tabari caleyh raxmatullahi garanaysaan imaamkii tafsiirka imaamu lmufasiriin isagana wuxuu leeyahay qad ajmaca culamaau lamsaar cala karaahiyati alghinaa waalmanci minhu culimmada wadamada muslimiinta ee kala gedisan joogta waxay isku waafaqeen qarnigii saddexaad buu ahaa culimmada wadamada islaamka kala jooga waxay isku waafaqeen buu leeyahay heesta karaahaysigeeda iyo inayna shareecadu ogolaynoo dadka laga reebo saasay culimada islaamku isku waafaqeen warkaasaa wuxuu yidhi wainamaa faaraqa aljamacata ibraahim ibnu sacd wa cubaydullahi alcambari labadaa nin baa culimadii garab maray oo masaladaa ku garab maray waman faaraqa aljamacata maata miitatan jaahiliya bu ninkii ummaddu meeshay u badnayd iyo khayrkii ay yani isku waafaqsanayd garab mara oo jid fallaaga a jeexda jid gooniya isagu jeexda oo masaa'il shaada la yimaada buuhi hadduu dhinto dhimashadiisu waa dhimasho jaahiliya buui xadiis nebiga sal ly slam macnaha kutusaya ayaa jira lakiin ujeedadiisu hadda waxa weeye labadaa nin culimmadii bay garab mareen oo masalada halkaasaa la isku waafaqay saxaabadii ilaa taabiciintii halkaasaa la mariyey alimaam ibnu jawsi caleyh raxmatullah isagana wuxuu leeyahay fa hada qowlu culamaai shaaficiyati wa ahli tadayuni minhum culimmadii shaaficiyada iyo intoodii diinta lahayd waxay qabaan inay heesuhu xaaraam yihiin wainamaa rakhasa fi dalika min muta'ahiriihim man qalla cilmuhu wa halabahu hawa culimmadii shaaficiyada rag dambe oo ka mid a ayaa waxay banneeyeen heesaha ragga heesaha banneeyeyna wuxuu leeyahay waa man qalla cilmuhu wa halabahu hawaah rag aqoontooda diineedna ay yar tahay islamarkaana ay u dheertahay hawadiisi iyo naftiisaoo ka tanbadato ka haalib noqoto rag noocaasaa banneeyey oo haddana dib ka yimid buu leeyahy ee wax hora ma ahayn markaasaa wuxuu yidhi asxaabtanada uu ka wado bimacnaa wax weeyaan xanaabilada asxaabtanadu waxay leeyihiin buu leeyahay laa tuqbalu shahaadatu lmuqani waalraqaas buui heesaaga markhaati ma galo midka isagana isirido isjijibiyo oo muqaniga waxaan raqaaska raqaasku waa midka dhaaniska ciyaaro midkaasina markhaati ma galo buui ruuxaan markhaati gelin yuya waa faasiq sooma waa faasiq waa fasaqa buu leey macnaha culimmadu waxay qabaan inay fasaqa yihiin markhaatina ayna gelin yani waxa weye diintooduna hadday diin lahayiin diintooda ay daciif tahay maxaa yeelay xaaraan bay muujisteen hadday ducaad yihiin oy dadka xumaanta ugu yeedhayaan oo markaa ayba yihiinba dadkii kuwo iyagu dadka u yeedha waa kuwan heesa guruubyadooda tiimamkooda kala gedisan hadday yihiin ismiga iyo dembigu intaa waa ka weyn waxa laga hadlayay intaa qur-aanka iyo axaadiista iyo culimmadu ay ka hadlayeen waa ruux heesta dhegaysanaya laakiin kii daaciga ahaa ee sharka dadka ugu yeedhayay ee meelaha u kiraynayay ee wadamada ku wareegayay ee tiimamka iyo kooxaha u samaysanayay ee lacagtooda ku uruursanayay ee diintoodii fasaadinaya gubayaay kaasi isagu waxa weeyaan ducaatun calaa abwaabi jahannama waay waa ducaad iridda jahannamo taagan ciddii yeeshana way ku ridayaan ciddii yeesho warkooda iyo dhawaaqooda yeeshana waa ku ridayaan ducaatun calaa abwaabi jahannam lianna dacwatun ilaa fisqin wa ilaa fujuur wa sidaas daraaddeed ruuxa muslimka ee allah yaqaana subxaana wa tacaala diintiisana ilaashanaya waxaa loo bahay waxyaalaha noocaas oo kale inuu ka fogaado shuduudaadka culimmada qaarkoodna inaan la cuskanin baa haboon masaladan oo kale marka la marayo nusuusteedu saa u caddahay oo culimmadii islaamku halkaa ka istaageen wadaad hebel baa yidhi inaad daliil ka dhigato ama diin ka dhigato maaha qaradaawi baa yidhi oo qardaawi ma- man huwa qardaawi aslan qardaawi fii muqaabili kitaab illahi wa sunnati nabiy wa ijmaaci salaf intaa markii uu noqdo inuu khilaafsan yahay qowluhu laysa bishay bal kayru lqardaawi hadduu kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga uu khilaafo qowluhu laysa bishay لماذا؟ لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة وسا روح والبهذا الكيسة وحنا والذيذة وحي صحسنا ولا قاتا وحي خلدنا ولا قتقا إلى النبي محمد مي صلوات ربي وسلام عليه عدة هذا الكيس أوسا قيب سمين ولما أنت إلا وضقاتا أي لازم تاي والنبي محمد صلوات ربي وسلام عليه وحي النبي محمد كسو هذا علمي قيسو انتو دوني هقارسي سمان أقوتو دوني هيشو سيدي دوني عان هو هذا هذا الكيس وحلا قاتنا وليه وحلا قتقنا وليه qaradaawi hadalladiisa in laga tago oo la tuuro mudan isagiiyo khazaali iyo ragga la midka waxaa ka mid a heesuu waa bannaan yahi limaada liannahu mukhaalifun lidilaalati alkitaab wa sunnati nabiyi sal lay wasalam wa ijmaaci salafi ridwaan ullahi calayhim hadal muctabara marka ma ah laakiin ninkii isagu doonaya yacni waxa weeyaan inuu hawadiisiiyo shahwadiisa bannaysto xululaysi waayi maayo xululaysi xululaysi mataqaana xululaysi meel inuu meelaha muska ah wax ka raarraadiyo waayi maayo waxaad soo ogaataan waxaa la yidhaahdaan ciddii man jamaca shawaada alcilmi faqad jamaca shara kullahu cilmiga midkiisa shaadka ee fallaagada ah ninkii uruuriya oo diin ka dhigtaay shar oo dhan buu uruuriyey waman tatabaca arukhasa faqad tazandaq sheekh walba meeshuu ku fudud yahay uu ninkii uruursada madhab walba meeshuu ku fudud yahay ka qaata meeshuu is yidhaahda waa adag tahayna ka leexda kaasi waxa weeye zindiiq iyo diin la-aan baa ku dhacday oo diintii waa ka tegay saas way macnaha madhabka shaaficiga hilibka geela lagama weysaysto bas isa- iyagaa fudud qolada xanafiyada waxoogaa maaragtay haddayna khamradii aada usii khamroobin oo nabiidkii waa la iska cabbi karaa qola kaleeto wuxuu ku leeyahay sheekh baa wuxuu qabaa haweenta haddaad guur ka rabto inaad iyadoo dhanba qaawin karto kaasaa saxsan horseed wax leedahay madhabba meel- meelba meeshii u jilicsan oo isaga naftiisu ay rabto buu leeyahy iyadaa saxsan midkaasi marka diindoon ma ahe waa hawa caabud waa hawa caabud waa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah nin hawadiisii diin ka dhigto hawadiisu hogaaminaysa wey kolba meeshii uu isleeyahay tanaad rabtaana wadaad leexday oo waxoogaa simbirrixday hadalkiisa waay maay waa soo qaadanaya warka murtidiisu waxa weeye nusuustii wataa qur-aankii wakaa axaadiistii nebiguna wataa salawaatu rabbi wasalaamu calayh aqwaashii ahlilcilmiga iyo saxaabadii iyo taabiciintuna wakaa ninkii intaa kadib isagaa ruuxu khiyaar leh faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ninkii doonowna qaado ninkii doonowna waxaad tidhahdaa wadaadku waa reebaadiya waa wareersan yahay dheh hawl kuu taalla wa hawl kuu taalla wa laakiin calayna albayaan waajibka saaran wax weeye ninka culimada ah wixii uu garanaya diin ahaan uu rumaysan yahay isagoon waxba laalaabin inuu dadka u sheego hadday qaadanayaan iyo haddaynan qaadanayn hawl isaga u taalla maaha ilaahay bay u taalla subxana wa tacala ninkuu waafajinayo ee qaadanaya iyo ninkuusan waafajinaynin oon qaadanayn waa hawl ilahay u taalla subxana wa tacala intaa ayaan kelimadii kusoo gabagabaynaynaa xikmadda loo diiday heesahee shareecadu u diidayna waan sheegnay aayadduna waa tilmaantay aahaartii salafkuna waa tilmaameenoo qalbigay wasakhaynaysaa dikrigiibay u diidaysaa taacadii ilaahay bay ruuxa ka fogaynaysaa qalbigiisii wuxuu jeclaanayaa wasakhda iyo qashinka iyo shahawaadka iyo adduunyada qa- baynamaa la rabay qalbiga in la geliyo la jeclaysiiyo dikriga dhanka aakharo nasaahada cifada dhowrsoonaanta haddii qalbigii ay wasakhaysana shaki male ruuxa diintiisu inay hallaabayso oo uu fisqi iyo xumaan ku dhacayo intaa ayaan kusoo gabagabaynayna hada wabilahi towfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم